Faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha nafeed ee ka dhashay roobabkii xoogganaa ee ka da'ay habeen hore magaalada Muqdisho kaas oo geystay khasaarooyin kala duwan isgoyska sobe ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga soo saaray meedad hor leh kuwaas oo ku dhintay roobabkii ka da'ay magaalada wiil dhalinyaro ah iyo oday waayeel ah ayaa laga soo saaray waddada kadib markii uu laamiga la go'ay intii uu roobka da'ayay mid ka mid ah ehelada wiilka dhalinyarada ah ee meydkiisa laga helay isgoyska soobe ayaa waxa uu ka warbixiyey xilligii ugu dambaysay wiilkooda waxaan ahay marxuumka godkaan laga helay meydkiisa hadda markaan qadka ka aragnay ayaan soo raacnay ahalkiisaan ahay waa beryan deganaa waa beryan ka imaaday walaalihiis la dhasheenoo ku aabkahooyana madiina degan yihin hadda waa soo socdaan waa sugaynaa meydka annaga ahalkiisa waana helnay kan shalay maqribka noogu wardambaysa maqribka xilliga roobka uu bilaabanayay ayaa la wacay taleefonkiisa waa dhacaayay marka lagu soo celiyay marka saddexaadna qadkiisaa la waayay maanta maanta o dhan waa raadinaynay hadda markaan aragnay qadka aan ku aragnay ayaan soo raacnay roobabkan xooggan ayaa sababay in dad badan ay guryahooda ka barakacaan iyadoona meelo ka mid ah magaalada ay weli biyo fadhiyaan taas oo caqabad ku noqotay dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka maamulka gobolka banaadir ayaanan waxba u qabanin dadka ku waxyeeloobay roobabka xooggan ee ka da'ay magaalada muqdisho